lacag malaayiin dollar ayaa sanadkan lagu kharash gareeyey in lagu jiheeyo codbixiyayaasha maraykanka si ay ugu codeeyaan musharaxiinta kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga ee u tartamaya golayaasha sharci dejinta ee xisbigaasi musharaxiinta sida gaarkaa loo taageeraya waa kuwa taageersan dhaqaalaha lagu kabo iskuullada islamarkaana aaminsan in la horumariyo hanaanka doorashada iskuullada dhammaan gobolada dalka maraykanka muddooyinkii ugu dambeeyey kooxaha u dooda hanaanka taageerada iskuullada waxa ay ku dhawaaqeen inay guul ka soo hooyeen doorashadii hordhaca ahayd ee gobolka tennessee oo ay ku bixiyeen lacag dhan afar milyan iyo badh doolarka maraykanka lacagtaasi ay ololaha ku bixiyeen waxa looga dan lahaa si musharaxiinta soo baxda ay u difaacaan uguna doodaan dugsiyada marka ay xilka la wareegaan janawari labada kun iyo shan iyo labaatanka islamarkaana ay dejiyaan siyaasado horumarinaya dhaqaalaha iskuullada lagu bixiyo iyo tayadooda dhanka kale gobolka texas ururada iskuullada u ololeeyaa waxa ay ku bixiyeen doorashadii hordhaca ahayd ee gobolkaasi lacag ku dhow shan iyo toban milyan oo dollar si meesha looga saaro loona bedelo mudanayaasha kasoo horjeeda foojarada iskuullada la siiyo gobolka idaho boqolaal kun oo dollar ayaa lagu kharash gareeyey musharaxiinta taageeraya boonada dugsiyada ee gobolkaasi ururinta iyo bixinta dhaqaalahan loogu talagalay ololaha doorashada mudanayaasha sharci dejinta ee xisbiga jamhuuriga waxaa kaalin weyn ka qaata dhammaan daneeyayaasha kabka dhaqaale ee iskuullada la siiyo iyo horumarinta doorashada iskuullada ururadaasi oo ay ka mid yihiin ururka loo yaqaano school freedom fund iyo profocher group oo ah laan ka mida dallada weyn ee loo yaqaano clap for growth iyo ururka kale ee loo yaqaano the american federation for children oo ah urur la sameeyey xilligii donald trump uu xilka hayay wasiirkiisii waxbarashada ee xilligaasi betsy davosna ay hirgelisay iyo weliba ururka kale ee loo yaqaano americans for prosperity ururadani inta badan waxa ay diiradda saaraan doorashooyinka as-aasiga amaba golayaasha sababtoo ah gobolada ay jamhuurigu ka taliyaan doorashada hordhaca ah iyo doorashooyinka golayaasha ayaa loo arkaa arrimaha ugu muhiimsan dhinaca doorashada ee ay tahay in caqabadaha horyaalla laga horqaado hase yeeshee sanadihii lasoo dhaafay waxaa jiray cadaadiis ka dhex jiray hogaamiyeyaasha xisbiga jamhuuriga si ay u sameeyaan boonooyin ay ku maalgeliyaan cashuur bixiyayaasha amaba deeqaha waxbarasho ee ardayda iyadoo aan loo eegin dakhliga soo gala qoyskooda dugsi kastana la siiyo ha noqdo mid dadweyne ama dowladdu maamusho iyo kuwa gaarka loo leeyahayba ilaa dhowr iyo toban gobol oo maraykanka ka mid a ayaa ilaa haatan le barnaamijyo noocaasi ah oo ardayda lagu taakuleeyo laakiin ololaha ayaa diiradda lagu saarayaa sidii loo kordhin lahaa qaar ka badanna loo heli lahaa gobolada ay ka mid yihiin idaho tennessee iyo texas dhammaantood waxay taageeraan soo jeedinta foojarada dugsiyada sanadkii lasoo dhaafay laakiin waxay la kulmeen iska caabin kaga timi dhinaca sharci dejinta guddoomiyaha gobolka tennessee master bill lee oo kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa lagu qasbay in uu ka tago qorshihiisa doorashada ee dugsiyada horaantii sanadkan tallaabadaasina waxay ku kaliftay master lee in uu jebiyo mowqifkiisii hore islamarkaana uu aamusnaado oo aanu ka hadal arrimahaasi intii lagu guda jiray tartankii doorashada ee hordhaca ahaa dhammaan ururada u dooda kaalmada dhaqaale ee taageerada la siiyo iskuulladu ololihii doorashada ee lix iyo toban musharax waxa ay ku bixiyeen lacag malaayiin dollarah